laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bishii sideedaad ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa la mamnuucay wadashada hubka noocyadiisa kala duwan ee caasimadda dhexdeeda bismi illaahi raxmaani raxiim war saxaafadeed waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bisha sideedaad ee labada kun iyo afar iyo labaatanka shir isugu yimid guddiga ammaanka ee maamulka s c khaatumo shirkaas ayaa lagaga hadlay ammaanka guud ee deegaanada maamulka s c khaatumo gaar ahaan kan caasimadda shirkaas ayaa ujeedkiisu ahaa sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo keeni kara amni darro ama dhaawici kara xasiloonida iyo badqabka shacabka haddaba shirkan ayaa laga soo saaray go-aanada hoos ku xusan lamber kow laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bisha sideedaad ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa la mamnuucay wadashada hubka noocyadiisa kala duwan ee caasimadda dhexdeeda cid kasta oo hoggaansami weydana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga waxaa lagu wargelinayaa dhammaan talisiyada guud ee ciidamada maamulka s c khaatumo inaysan magaalada gudaheeda la soo geli karin wax hub ah laguna dhex wadan karin hubka noocyadiisa kala duwan oo aan wax howlgal ah ku jirin lambar saddex mar kale waxaa la farayaa dhammaan talisiyada guud ee ciidamada kala duwan ee maamulka s c khaatumo fulinta amarkan lambar afar waxaa la farayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee maamulka s c khaatumo in qofkii lagu qabto isagoo hub ku dhex wata magaalada dhexdeeda laga qaadayo hubkaas sidoo kalena la marsiin doono tallaabooyin amni oo sharciga waafaqsan ugu dambayn waxaa shacabka s c khaatumo ee ku nool caasimadda lagu wargelinayaa in ay la shaqeeyaan laamaha sugidda ammaanka caasimadda si looga hortago wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga guud ee caasimadda iyo badqabka shacabka mahadsanidin